bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhduna ay ku astaysan tahay laba-iyo tobanka bisha februari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada guraaceel ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaas uu ka dhacay dagaal aad u qaraar oo u dhexeeya culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca maleeshiyaad daacadwa iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ee fadhigooda uu yahay degmada guraaceel nawaaxigeeda dagaaladan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor magaalada gacankuhaynteeda lagala wareegay ciidamada militariga ee halkaasi ku sugnaa iyadoona maanta wararka halkaasi laga helaya ay tilmaamayaan in qayba ka mida magaalada ay gacanta ku dhigeen ciidamada kadib dagaal soconaya muddo shan saacadood ah kaasoona waxyeelo ay iska soo gaartay dad rayid ah khasaaraha ilaa haatan inta la xaqiijiyay waxay kor u dhaafayaan ilaa iyo lix ruux halka dhaawacyadana intaasi ay ka badan yihiin waxaana magaalada sidoo kale ka jira barakac xoogan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay samaynayeen dadka ku dhaqan halkaasi marka laga reeba dad yar oo fara ku tirisa kuwaas oo ilaalo ka haya guryaha ay halkaasi ku leeyihiin si aanan boob loogu geysan maamulka gobolka galgaduud ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale culimaudiinka ahlusunna waljamaaca weli kama hadlin dagaalada maanta dib kaga qarxay halkaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in meelaha qaar weli ciidamadu ay isku hor fadhiyaan walow magaalada ciidamadu haatan ay si wadajira ugu wada sugan yihiin qayba ka midan ay ka wada arriminayaan waxaana la tilmaamayaa saacad waliba inay suurtagal tahay in mar kale dagaalada halkaasi ay ka qarxaan mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada guraceel oo qadka taleefoonka kula hadlayay raadiyo wardheer waxa uu sheegay in dagaaladu weli ay soconayaan qayba ka midana magaalada ay haatan gacankuhayntooda la wareegeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey
hadda ciidanka dowladda inta badan xoog gacanta ku ku haya xabadeena waa socda hadda waadiga dhaca dhawqeed waa maqli magaalada ciidamada haysta iyo dad shacabka yar maahane oo oo maharada waadiisa maare shacabka waa ka baxay oo ka carray danka kalena cabdifataax xasan oo ka mid a wariyaasha ka howlgala halkaasi oo qodka taleefoonka raadiyo wardheer kula hadlayay waxa uu sheegay in dagaaladu ay qaateen muddo saacado ah ciidamada labada dhinacna ay soo adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo laga maqlayay nawaaxiga degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduud waxa uu sidoo kale sheegay inay jiraan khasaarooyin soo gaaray dad rayid ah oo ka agdhowa goobaha lagu dagaalamayay walow muddooyinkii lasoo dhaafayna uu carabaabay in halkaasi ay ka jireen barakac xoogan oo ay samaynayeen dadka ku dhaqan degmada guraceel kuwaasoo ka baqdi qabi saameyn uu ku yeesho dagaalo dib kaga qarxa halkaasi xaalada degmada burceel hadda oo kula hadlay diiqado ka hor ayaa waxaa markaasi gaboobay dagaal xoogan oo saaka labadii iyo barkii subaxnimo ka qarxay degmada gurceelkaasi oo u dhexeeyey ciidamada dalada federaalka ee soomaaliya iyo kuwa ahlusunna ee magaalada dhowaan qabsaday waxaana dagaalka oo ahaa mid aad labada dhinacba ay hub kala duwan iskugu adeegsanayeen oo ku dhasha khasaaro isugu jira dhimasho dhaawacyadana hadda khasaaraha rasmiga aan la helin waxaana dagaalka oo muddo shan saacadood ah soconayay oo noqday mid hadda qaboobay oo dhinacyadii dagaalana mid kamid ah oo magaalada markaasi gacan kuhaynteeda u haray dhinaada khasaara shacabka soo gaara lama oga dadku inta badan wayba ka barakaceen magaalada oo in dagaal dhacayaan way kawarhayeen ama way dareemi kareen xiisadaha taagan hataa hatee waxaa jira khasaaraha in ugu badan yahay dhinacyada dagaalamay oo si aada markaas fiirisosaakay ugu dagaalamaya xaafadaha dhanka bariga ee degmada guraceel intaas kuu shaqaynayay waxaana la keenay dhaawacyadadan inkastoo weli maamulka uusan ka hadlin dhaawacyada dhabta ah ee lasoo gaarsiiyey si gaarka dagaaladan dib kaga soo cusboonaaday guraceel waxaa baaqyo kala duwana u diray bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale guddiga dib u heshiisiinta qaranka soomaaliya waxa ayna sheegeen inaan haatan la aqbali karin dagaallo mar kale ka soo cusboonaado qayba ka mida gobolka galgaduud cabdicasiis oo ah xogayaha guddiga dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay baaq u dirayaan ku aadan in la joojiyo xabadda haatan ka cusboonaatay gobolka galgaduud gaar ahaan dagaalada guraceel ka jiray labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa uuna sidoo kale labada dhinacee halkaasi isku hays ugu baaqay in dagaalada la joojiyo wadahadalna lagu bedelo wax waliba waxa uu tilmaamay in laga fogaado dhibaatooyin mar kale ay horseedaan colaada haatan ka jirta gobolkaasi gaar ahaan degmada guraceel oo dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa ahlu sunna wal-jamaaca oo ka soconaya maalintii labaad ayadoona weli aan lagu guulaysan kala dhexgelidda labada dhinac ee halkaasi isku haysa yaadan uga xunnahay wax la qaadan kara maaha wax islaamnimada ku fiican maaha wax magaca soomaaliyeed ku wanaagsan maaha dagaal joogtaa iyo colaad joogta ah dad walaalo ah oo meel wada yaal inay ka dhex dhaco mar kastaba ilmihii iyo marastii iyo maxastii iyo xoolihii iyo dadkii iyo birmageydadii lagu barakiciyo wax wanaagsan maaha oo maaragtay ii sheeg mar kastaba mar kastaba lagu hayo arrinta noocaas oo kaleeta ah waxaanu leenahay dagaalkaas soo noqnoqdo beryahan dhanba socday maantana socda oo saakay hadda intaasoo qofay dhimatay intaana dhaawac tahay oon daawo loo hayn ee raalo loo hayn aan xoolo loo hayn ilmaadeerayaal caqliga iyo maskaxdaada joojiya magaca ummadda soomaaliyeed magaca guddiga dibweysiisiinta magaca ilaahay ku joojiya oo walaalaha tihiine nabadda qaata oo intaasaanu leenahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka ximin iyo xeeba oo dhankiisa ka hadlay dagaaladan dib kaga soo cusboonaaday guraceel waxa uu sheegay inay yihiin waxaan la aqbali karin waxuuna baaq u diray ku aadan joojinta dagaaladaasi dhinacyada halkaasi ku dagaalamayo cabdi maxamed sidoo kale waxa uu sheegay in maamul ahaan ay ka qayb qaadan doonaan sidii loo xasili lahaa xilli sidoo kale oo u tilmaamay inay sugayaan dad ay kala tashanayaan ama ay kala arrisanayaan qaabka ugu wanaagsan ee loo kala dhexgeli karo dhinacyada haatan halkaasi ku dagaalamaya
dagaalka ka soconahaya guriceel waxaan ka codsanaynaa walaalaha halkaas dagaalkaas ka wada magaca maamulka ximan iyo xeeb iyo dadweynihiisuba aada iyo aad bay uga murugaysan yihiin waxaanan codsanaynaa dagaalkaas si deg dega in loo joojiyo shuruud la-aan in dagaalkaa lagu joojiyo ma ahan waa wiil iyo walaal waa waa walaal la-aan waa ehel la-aan waa maaragtay wax dagaalkaas wax macnaa oo uu soo siyaadinhayaa ma jiraan diyaar baan u nahay waxgaradkayaga cuqaashayada culimadayada maamulka guud ahaan diyaar waxay u yihiin arrintaas inaan soo dhex galno mana ka baaqsanayno haddii rabbi yidhaahdo waxaan sugaynaa walaalo kalo iyaguna inay nagu soo socdaan aan rajaynayno waa galaynaa mana daynayno mana ku qanacsanin in daxabadu sii socoto guraceel muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka jiray qulqulatooyo siyaasadeed oo ka dhex xoogan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo garab ka mid ah ahlusunna wal-jamaaca oo la sheegay kal hore inuu ka soo horjeestay go'aano dowladda ay la gaareen garab kaloo ka tirsanaa isla ahlusunna wal-jamaaca taasoona ugu dambay keentay in gobolka galgaduud qayba ka mida dagaalla ay ka dhacaan ayadoona ahlusunna ay lumisay gacan ku-haynta degmooyinka guraceel iyo sidoo kale dhuusamareebe inkastoo haatan dib ay usoo rogaal celiyeen dagaaladoodiina halkaasi dib ay kaga bilaabeen taasoo u suurtagelisay maalintii shalay in mar kale ay la wareegaan gacan ku-haynta degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduud maamulada ahlusunna wal-jamaaca ee ku sugan gobollada dhexe ayaa dhankooda ku baaqay in dagaalada la joojiyo wadahadalna laisugu yimaado si xal looga gaaro dirirta muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconaysay qaybo ka mid ah halkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in laba ruux ay ku dileen qaybaha ka mid a degmada baled xaawo ee gobolka gado iyadoona wararku ay sheegayaan in dadkaasi al-shabaab ay ku eedeeyeen falal la xidhiira inay ka tirsan yihiin ama ay jaajuus u yihiin siday hadalka u dhigeen dowladda federaalka ee soomaaliya labada ruux ee al-shabaab ay dileen ayaa waxaa la sheegay inay ka mid ahaayeen dadka ku dhaqan halkaasi waxayna sidoo kale ahaayeen dad xoolo dhaqata ah walow shabaab ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda federaalka ah sidoo kalena ay basaasiin u ahaayeen goobaha haatan ay gacanta ku hayso al-shabaab waxaa inta badan tacadiye loogu geystaa dadka rayidka ee ku dhaqan halkaasi ayadoona sidoo kale inta badan al-shabaab dadka ay dilayaan ay ku eedeeyaan inay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda walow aan caddaymo rasmi ah loo haynin dadkaasi allah u naxariistay waxaa magaalada mabaase ee dalkaasi kenya ku geeriyooday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kaasoo lagu magacaabo xaaji cabdi maxamed cali oo ku magac dheer cabdiyare oona ahaa sidoo kale xildhibaanka ugu da-da weyn mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya xildhibaankan ayaa waxa uu sidoo kale muddooyinkii lasoo dhaafay ahaa mid ku xanuunsanayay ayadoona dhowaan la geeyay dalkaasi kenya si loogu soo daweeyo ugu dambayna maanta ayuu ku geeriyooday magaalada bambaasa xildhibaanka geeriyooday ayaa la sheegay ifka inuu kaga tegay afar carruur ah oo isugu jira laba wiil iyo sidoo kale laba gabdhood waxaana sidoo kale uu qayb ka ah haatan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee kuwooda ugu da'da weyn waxaana da'diisa lagu sheegay dhowr iyo siddeetan sano warar laga helaya xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay sheegayaan in maanta isbeddello lagu sameeyey talisyada hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka soomaaliya iyadoona xilalkii laga qaaday taliyo ku-xigeenkii hay-adda sarkaalka lagu magacaabi jiray cabdisalaan hude iyo sidoo kale kii gobolka banaadir oo lagu magacaabi jiray coronel cofi labadan sarkaalee la bedelay ayaa waxaa la sheegay in xidhalkooda loo bedelay taliyayaal kale waxaana shakhsiga lagu bedelay kofi oo ahaa taliyihii hay-adda nabasugidda ee gobolka banaadir lagu sheegay faray oo haatan ka tirsanaa xafiiska madaxtooyada ee madaxweynaha soomaaliya waxaana wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha lagu shaaciyey in shakhsiyaadkani xidhalkoodii laga qaaday arrinta xilalka looga qaaday ayaan si rasmi ah loo shaacinin balse waxay la xidhiirtaa falal amni darro oo qaarkood ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyo isbeddello haatan la doonaya in lagu sameeyo taliska hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay ballahada lahayay inay imaan karayso isbeddello ka dhangala ama ka dhaqangala hay-addaasi taasoo lagu samaynayo dhanka maamulkeeda marwada madaxweynaha soomaaliya maame sahro ayaa maanta waxay xerigga ka jirtay guryo cusub oo loo dhisay ciidamada naafada xoogga dalka soomaaliya ee fadhigooda u yahay isbitaalka martini ee magaalada muqdisho marwada madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in arrintan ay si aad a u soo dhoweynayso iyadoona ay mashruucani fulisay guryaha loogu dhisay naafada ciidanka xoogga dalka soomaaliya hay-ad fadhigeedu u yahay dalkaasi koonfur afrika ugu horreyn madasha munaasabadda waxaa ka hadlay afhayeenka ciidanka naafada xoogga dalka soomaaliya cabdimahad kaasoona u ammaanay ama si aada u soo dhoweeyey taakulaynta ay u samaysay hay-addan ee ciidamada naafada xoogga dalka soomaaliya waxa uuna sheegay inay si aada u soo dhoweynayaan arrintan waxa uuna sidoo kale soo dhoweeyey booqashada murwada madaxweynaha soomaaliya ee halkaasi ay ku gaadhay
inaan u mahadcelinno hay-adda gifti oo uu wakiil ka yahay agaasimaheeda magaalada muqdisho waxaa kaloon salaamaynaa doctor xaashi iyo dhammaan maamulka iyo shaqaalaha hay-addaas intaas kadib waxaa kaloo farxad noo ah inay maanta marwada madaxweynuhu hor taagan ma aha maalintii koowaad ay noo timaado maalmo badan bay inta timid waxaana ku raja weynaya inay mar walba iman doonto marka gabadha hadday dayid wiilkaa iman laha dhankeeda maamasahar oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay inaysan noqon doonin markii ugu dambaysay ay halkaasi gaarayso ama ay wax ugu geynayso ciidanka naafada xoogga dalka soomaaliya ayadoo sidoo kale tilmaantay in qayladhaantooda beesha caalamka ay gaarsiin doonto si gurmad ay u helaan soo tuuray ciidamada qalabka sida meel waxay deganaayeen staal martiini meel ka mida hool meeshaanahay deganaayeen hoolkii hay-adaana maaragtay ilaahay noo keenay hay-adaana ka damqatay oo maaragtay saddex iyo toban qol iyo sariirahooda iyo maaragtay armaajo yaryar ay wax saartaan uga dhisay dacaamkan hadda waa u keennay faan iyo ammaanigu ma ahan inaan intaan inka badan u keennaa rabnaa hay-adaha iyo wadaha adduunkaoo dhanna waa la hadlaynaa si ay maaragtay ay u caawiyaan ciidamadeenna annaga dalkeenna waa dal dagaal iyo dhibaata ragaadisay waxaan rabnaa ciidamada iyo in la garab istaago oo maaragtay hay-adaha iyo maaragtay adduunka intii waxhaysata soomaalidaba ay garab istaagaan ciidamada warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa nagay intaa waxaa warka idiin soo saaray idiinla akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh